maamulka degmada baraawe uu soo hogaamiyo gudoomiyaha degmada yowey baa kormeer ka seedana suuqyada ganacsiga ee magaalada baraawe maadaama laka guda jara maalimoan ka dambeeya bilo ramadaan iyo nafoodahan ay haytaa munaasabada ciidulfitriga walibana mas-uuliyiinta maamulka degmada kormeerka ka weheliya ee saraakiila amniga degmada iyo xubno ku tirsan gulo deegaanka degmada isku dawaa wasaarada ganacsiga iyo warshado ee degmada aan ka horeyn anti laka guda jaray kormeerka mas-uuliyiinta wayba la hadaleena ganacsatada iyo shacabka kasugan suuqyada iyo oona ka booriyeen inyo xaqiijiyaan nabadgelyada nadaafada waybasaas oo kaleyo ka adkaysadana muhiimada yeelata in si cadaalada lan qiimo badeecooyinka markaasayti la gado inta laka guda jara munaasabada ciidulfitriga xaqiijinta shacabka siday u adeeganayaan iyo amniga guud marka si wanaagsan ayaana noogu soo dhammaaday bacdil afarkii ayaan bilaabnay ilaa iyo saacadaan la taagan yahay marka magaalada baraawe amnigeeda waa boqolkiiba boqol waxaan ugu mahadcelinaynaa maamulka degmada iyo taliyaha booliiska oo runtii u istaagay bishii ramadaan bilowgeed ilaa iyo dhammaadkeeda dartaan la taagan yahay si nabadgelyo ah ee shacabka ay ku afureen magaalada baraawena si aad iyo aad loogu dareemayo ciidda
caawa waxaan socod iyo kormeer aan ku soo samaynay suuqyada magaalada baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed oo run ahaantii shacabka ku dhaqan iyo bulshadaba ay ugu jiraan diyaargarow munaasabadda ciidulfidriga ee nagu soo aadan maalmaha soo socda run ahaantii socodkan caawa waxaan ugu wehelinayey gudoomiyaha degmada mudane cumar cabdulaahi maxmuud iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale taliyaha saldhigga degmada baraawe mudane maxamed cali guud oo run ahaantii qayb weyn ka qaatay amniga iyo in si nabad ah magaaladan loogu dukaamaysto run ahaantii shacabkana waxaa waay qab iyo xaalad nabad ah ayay ku dukaamaysanayeen ayagoo ku jiray diyaargarowga ama diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga soo socota oo ay ka hareen maalmo kooban
kana wali hasii kormeernay suugii oo ma aragnay adaliinka diyaargarooway dadkii oo ma aragnay diyaargarooway sida aan ganacsadayaan si nabad ah alxamdulilah kulle si nabad ah yalla ha kasoomi inta dhimanna insha allah saas rajeeyaan adowga khawaarijta si dadka ma aragna salaadii iyo cibaadadii oo si nabad ah taraawadeeda inka tukadaan tahajudka inka tukadaan yaa anteeganayni hamiin imaalan alxamdulilah hatana sii wada doonna cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha maamulka degmada baraawe ee dhanshay bulshadan ka baagay in lagu wada sheegaysada lawada horumarin lahay adeegyada bulshada iyo weliba ganacsiga waxaanu joognaa aakhirkii bisha ramadaan runtii waxaanu kormeel ku soo marnay suuqa degmada baraawe caasimadda dowladda koonfur galbeed waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay in magaalada baraawe ay maaragtay laamaha amniga sida aad iyo aad ugu shaqeeyaan ilaahay mahadiis bacdallaahi ayagaa insha allahu tacaala lagu jiifaa waxaanan dareemaynaa magaaladan oo runtii aad taqaaniin meeshay ku taalo iyo istaraatiijiyadda ay tahay intaba maanta inay amni tahay alxamdulilah ilahay baa mahad iska leh dadkuna ay ku ciidayaan ama ay ku dukaamaysanayaan si nabada si nabdoon ayagoo si wanaagsan u dukaameysanayo dadkaas ayaan insha allahu tacaala kormeer ku soo marnay si wanaagsan ayaana u socotaa diyaargarowga ciidulfitriga kormeerka iyo waliba uusahaa ay kulanka xaqiijiya in ganacsigiisa si nabade aan dhiisi bulshada markaas iyo an ka dabaldegta iidayo oo laka guda jara xaalad nabdoon